haatanna kusoo dhowaada xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jiro u soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur buqaari
waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari sida aad uga barateen barnaamijkan waxaan idinkuga haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heese dabacsan dhambaalka ugu horreeya toddobaadkanna nuura waxa uu naga soo gaaray xuseen cabdi kaynaan iyo sidoo kale aabe cabdi kaynaan cabdiqani cabdi kaynaan waa dhammaan ilmo kaynaan shukri cabdi kaynaan hooyo muumino xaaji xuseen habaryar xaawo xaaji abayo faadumo aadan cali eedo faadumo nuurow iyo eedo sacdiyo yuusuf cali ibraahim cabdi xaaji iyo macalim ibraahim cali xaaji iyo macalim siyaad cabdi xaaji cabdi qadar ibraahim xaaji adeer cali aadan cali iyo adeer maxamed aadan iyo eedo xaawo cabdi kulmiye iyo waxaa la yidhi abayo xaawo yuusuf cali iyo habaryar sacdiyo cismaan iyo adeer cabdi cadow nuur dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisii dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo aroosoo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi ee kala ah dhool cabdi kaynaan iyo cabdi cali xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan aan ku jirnay meey ee sanadka laba kun koob iyo labaatan islamarkaana waxay ku aqalgaleen baa la yidhi magaalada nairobi ee dalka kenya ducadana waa xaggiina baa layidhi waata waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barkooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin ayaan ina raaciyey ee dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasho oo ah hambalyo aroos waxaan uu naga soo gaaray abti cabdulaahi aadan axmed cabdulaahi kongo iyo caruurtiisa hooye khatre aadan axmed iyo caruurteeda habaryaar faadumo aadan axmed iyo caruurteeda abti axmed aadan axmed iyo caruurtiisa abti regaal aadan axmed iyo caruurtiisa maxamed cabdi yuusuf iyo caruurtiisa saxan xabad cabdulaahi maxamed cilmi raage iyo weliba xaaji abukar mubaarak cabdulaahi xaaskiisa ayaana cilmi raage iyo caruurtooda maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa shukri xasan hodan maxamed cabdi iyo cabdi maxamuud rooble iyo xaaskiisa ifraax cilmi raage cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimco cali muno cilmi raage iyo caruurteeda nimco maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi sulaaqo cilmi raage iyo caruurteeda cabdinaasir cilmi raage shaadiye cilmi raage waxaa kaloo ku jira maandeeq axmed suudi iyo zaynab beelle cabdulaahi iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan guuleed maxamed cabdi iyo xamda cilmi raage oo ay xafladda aqalgalkoodu ay ka dhacday magaalada kiyaal ee dalka jarmalka taariikhdu markii ay ahayd shan iyo labaatankii bishan may alfa mabruug ayay yidhaahdeen annaguna waxaan leenahay ha noqdeen kuwa iskuwaara oo ubad khayr qaba uu alla kala siiyo dhinacii heesaha haya caashe maxaa inoo xil waa hagaag heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaasha anuu cayaaraynana waa heestii minankiini xalimo khaliif magool iyo maxamed suleymaan tube
مسؤول مسؤول مسؤول صحيح mankaaga gelisa adna inaad masuul masuul masuul tahay mankaaga gelisa maqashay dhacay muuqaagiga jaray macnahooda macnahooda ii sheeg waxaad maqashay dhacay muuqaagiga jaray macnahooda macnahooda ii sheeg
igi haddaad timide marti sharafle ayaa tahay inankaygi haddaad timide marti sharafle ayaa tahay maxaa xaaja maare iyo ini murugada maxaa xaaja maare iyo kini murugada maniga ka dhacay meel marag baad u haysaa maniga ka dhacay meel marag baad u haysaa mise waa mudaa mudaa mudaaimo midhkanaadi leeday mise waa mudaa mudaa mudaaimo midhkanaadi leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogine muraadkayga muraadkayga gaarka waxaan kaga maqanay meel leer ma joogine muraadkayga muraadkayga gaarka
maxbaan arkayaa milayle kowdhe adigooy maqlaa maskable labadhe maxbaan arkayaa milayle kowdhe adigooy maqlaa maskable labadhe hadal waa mergo kale hadba
waa tahay waxaan maanta kugu sugo macnal oo dadka kale aan kaga maarmay ii sheega waa tahay halkaas war kuma harin dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecno heese kalena way soo socdaan waa tahniyad aroos waxaana dadka diraya ay kale yihiin khadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow iyo sareeyo sugow iyo basara sugow baa la yiri iyo naciimo sugow iyo xabiibo salaad jilacow iyo bishaara salaad jilacow iyo daawuud cabdulaahi warsame dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanaya tahaniyad aroos oo farxad la hawada u marinayaan maxamed sugow salaad iyo nimca macalin faarax oo arooskooda uu ka dhacay beled xaawo gaar ahaan baa la yidhi xaafadda lixaad arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barwaaqooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona aanu ugu ducaynaynaa aamiin aamiin ayaan leeyahay tahaniyada aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay xaliimo cabdulaahi xasan iyo cadan cabdulle siyaad qadre cabdulle siyaad iyo suuban xasan siyaad raaxo cabdi cabdulle cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle cabdulaahi xasan diyaad zahra cabdi maxamed iyo maryama maxamed axmed sabriin yuusuf cabdulaahi sumaye yuusuf cabdulaahi deeqa xasan afrax iyo romaan xasan afrax fartuun axmed macalin dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan muumin xasan siyaad iyo cudoon xasan afrax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanay heesta laylay fanaaniin kala duwan ayaad uga barateen laakiin markan waxaa ku luuqaynaya fanaanka cumar dhuule cali
waa tahay dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeysa asma xasan aadan waxaa kaloo ku jirta sundus xasan aadan iyo xasan aadan xasan iyo maryan isaaq cali sundus mursal cali iyo ibraahim ah, waa ibraahim shaahiyow iyo abaayo faadimo cali iyo abaayo xaawo cabdulaahi iyo maka keerow iyo bare xasan cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo maxamed xasan iyo faadimo cadow xabiibo cadow iyo xaawaluul yuusuf maxamed aa ku jira iyo sidoo kale luul ibraahim iyo ugu dambeyntii abaayo salma maxamed cabdulaahi suleymaan sheekh xasan wuu ku jiraa oo injineerka lagu naanayso dhammaan asxaabtani iyagoo isku duuban waxay tahay nid dhalasho ah hawada u marinayaan liibaan aadan xasan iyo balqiiso cadow maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada daarusalaam oo ka tirsan baa la yidhi degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waa tahay wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen xamza liibaan aadan waxaan leenahay soo weyno waa noqo kii kora ee kaalina qaada taaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo ciise jacfar sheekh banaaney cabdisalaan jacfar sheekh tunis jacfar sheekh iyo fartuun jacfar sheekh banaaney eh, mariin jacfar sheekh waxaa kaloo ku jira cabdiqani asma sayma zaynab jacfar iyo ruqye jacfar yaasir yaasir isaaq sheekh banaaney iyo cabdiraxmaan isaaq sheekh banaaney maxamuud isaaq sheekh banaaney iyo khaalid isaaq iyo cabdinaasir maryan faaduma jaaliya dhammaan reer jacfar iyo reer isaaq waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan axmed jacfar sheekh banaaney iyo maxamuudiya isaaq sheekh banaaney oo dhowaan uu wiil ugu dhashay degmada berdaale ee gobolka baay gaar ahaan xaafadda horseed waxaan leenahay wiilkaas allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kale dhegeystayaasha aanu haynana nuura waa mid ka mid a heesii ugu horreeyey ee uu qaaday fanaanka salaad maxamed shardi salaaderbi heesta halkudhageedu waxaa la yidhaahdaa indhuhu aawada waxaa heestani la duubay sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo lixdankii waa tahay codka salaaderbi
Induhu awada abartaade oo Induhu awada abartaade oo adigay ara gaaga doonaanay adigay ara gaaga doonaanay dhintay tuugte ah meeshii ay buuba riido yahay baaraye ameshikuba rido yai barae
dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray mukhtaar cabdulaahi xasan iyo nimco bare cabdiraxiim shiine khadar saleebaan maxamed mustaf maxamed xirse iyo nimco jaamac maxamed suuri maxamed diiriye maxamed cali caalin dhammaan dadkan oo ku kala sugan burco hargeysa kenya maraykanka iyo u k waxay hambalyo meher oo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha kale ah maxamed aadan cabdi iyo hibaaq muuse oo xafladda meherkoodu ay ka dhacday magaalada burco gaar ahaan masaajidka alraxma ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad khar qaba uu alla kala siiyo aamiin hagaag dhambaalkanna waxaa diraya dadka kale ah hooye sureer xasan baaruud iyo carruurteeda iyo dhammaan reer xasan baaruud waxaa ku jirta hooye raxmo hooye aamina hooye sahra abti asad abti ibraahim dhammaantood waa ilmo xasan baaruud iyo ilmo xaashi hidde iyo carruurtooda waa abti asad xasan baaruud iyo carruurtiisa iyo abti ibraahim xasan shida iyo carruurtiisa iyo dhammaan reer xasan cawad iyo reer xasan baaruud iyo reer cali nuur muuse dhammaantood iyagoo isku duubanna waxay hambalyo mehera hawada u marinayaan oo farxadna ay ku dheehan tahay axmed cabdi nuur xasan iyo marwadiisa nimco cali nuur oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada waa la yidhi cali jaamac oo ka tirsan degmada gaashaamo taariikhdu markay ahayd labaatankii bishan meey sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara oo ubad khayr qabana kale hela wiil iyo caano gabar iyo caanan ah waa ugu soo duceeyeen annagoona waxaan leenahay aamiin allah idin aqbalo hagaa gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijka kusoo khatimi doonana waxaa si talantaali ah ugu luuqeynaya cabdinaasir macalin siciid iyo sahre axmed jaamac heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Loli egana haydo Loli egana haydo laba goor tuske helay Loli egana haydo Loli egana haydo laba goor tuske helay dhulku liqay careedii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay ollaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganayaan ollaama ubaaxiyo isku laray calintii legleeganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa uduggali labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydhaa laydhaa uduggali aqabuujiya maxaa kaa lilaahiya caashaaqa allalini maxaa kaa lilaahiya caashaqa allalini
maro odiya